ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan reer puntland meel kastay joogaanba waa salaamaya waxaan saxaafadan runtii maanta u qabanayaa waxyaabaha ka soo cusboonaaday tukaraq ama war ha ahaato ama ha ahaato ficil la samaynayay dagaaladii iyo laascaanood gobolka guud ahaan sool waxaan u sheegayaa international communitiga iyo soomaalida oo aan soomaalida horraysiinayo international communitigana dambaysiinayo in maamulkaas nafla caarig unbaan hadda u arkaa waxa uu samaynayo runtii maamulka nafla caariga ah in uu ummaddii dhibay xabsiga ka buuxiyey dumarkii iyo ciyaalkii iyo nindoorkii xabsiyada ka buuxaan waxaan maqlayaa un-ta qayb ka mid ahi inay laascaanood ku soo wajahan yihiin iyo puntland labadaba garoowe waxaan jeclahay inay jeelasha tagaan waxaan jeclahay inay arkaan qadiyadda dhabta ah ee maamulka nafla caariga ah uu dadka ku xirxidhayo waxaan leeyahay biter decalark iyo inta imanaysa laascaanood inaad u kuur gashaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta gobolka sool guud ahaan gaar ahaanna laascaanood haddeer kacdoonkii ummadda in la caburiyo maaha ummaddu ma rabto waxaa laan leeyahay ummadda dhibta ha laga daayo waan hubaa ma sii hayn doontaan laascaanood sidaad ogtihiinna muxuu ahaa dagaaladii waa ay ka socdaan tukaraq intaan hadda dee aad la socotaan laba dagaal baa dhacay mana joogsanaya dagaalkani wararka nala soo weydiinaye ummadduna soo weydiinayso waxa aanu ka qabnaa waxay tahay haddii caalam oo dhan isu yimaado waxay ila tahay xaqiiqada marnaba puntland kama degi doonto xaqiiqaduna waxa weeye inta taa ka dhul ah oo ay puntland leedahay somalilan haysato ama maamulkaasi uu haysto dagaalkan isma taagi doono intuu doonaba ha gaadho waxay la tahay inaan inamadan yaryar ee lasoo maran habaabiyey in laga daayo inaanay dhiman inaanay dhaawacmin inaanay noloshooda ku seegin halkaa waxaan leeyahay maamulka nafla caariga ah runtii wuxuu samaynayo hadda la eegaya waa nafla caarig war dagaalku ciidamuu ka dhexeeyaaye maxaa ciidanka maxaa gaadhsiiyey dumarka iyo ciyaalka iyo nindoorka aan dagaalba ku shuqulka lahayn maxaa jeelasha ugu guraysaan haddaydaan nafla caarig ahayn waxaan leeyahay laga daaya dadka dhibta international communitygana waxaan leeyahay huuhaadan iyo waxaan aad waddaan intaad iska daysaan waxa sababta xaqiiqada ah ee dabta ah ee waxaan u dhacayaan taabta haddaad wax ka qabanaysaanna wax ka qabta haddaad laascaanoo tagtaan jeelasha eega dadka xirxidhanna eega jeelasha waxa imika ku jiraa waa dadkii dumaryowgii iyo ciyaalkii iyo nindoorkii weeyaan jeelaka waa kii la jabsaday waa tii reer laascaanoo jabiyeen waa tii maxaabiistii oo dhan laga sii daayey waatay ka gurteen lacagtii waxaad doonaysaa nafta inaad ku soo celisaan maamulka nafil caariga laakiin nafa kusoo noqon mayso dagaalkuna haddaan idin leeyahay wuu soconayaa international communityguna ma hayaan go-aanka ugu dambaysa ee dhulka yaga annaga hayna haddaan nahay maamulka puntland iyo shacabka puntland guud ahaan meel kastay joogaan waa idin salaamayaa wabilahi towfiiq